aada umahadsantihiin waa ku dhownahay barnaamijka dinsoor xaaladda maanta ka jirtay ee ku saabsan in ay yimaadeen qolo ka tirsan nimanka shabaabka ah ee ayagoo gawaaridooda wato waa xaalad jirto dee waa aada la socotaa marar badanna waa rag ka tirsan dhinacaas oo badan oo issoo dhiibay waa ay jireen hadda qayb un ka mid hooshaas un bay ka mid tahay waaya ma laga warqabo marka maleeshiyaadkan inay issoo dhiibaan mise mar qura ayaa la arkay iyaga oo codsanaya inay issoo dhiibaan
arrinta waa laga warqabay arrin socday ahayd maalmo badanna socday arrin laga warqabay ahayd maahayn arrin iska soo dhacay maahayn waaya marka maleeshiyaadka isi soo dhiibay iyo gaadiidka ay wateen imisa ayay ahaayeen gaadiidka iyo maleeshiyaadka saaranba
gaadiidka ay wateen gaadiid nooca dagaalka qoriga dhushilka uu saaran yahay iyo niman gaadiidka saaran ay ahaayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kuwo badanna mar dhow inay issoo dhiibaan aan rajaynayna ilahay idinkiisa waaya marka ilaa iyo hadda ma noo cayimi kartaa hubka ay wateen iyo tirada ay dhammaayeen maleeshiyaadka isi soo dhiibay ee go-aansaday inay kasoo baxaan maleeshiyaadka al-shabaab
hubkooda nooc ugu weyn wuxuu ahaa gaariga qoriga nooca bishikaah loo yaqaan iyo inta ka hooseysa unbay wateen hubka ay wateen noocaas waaya marka ilaahay hadda waxaa la isweydiinayaa qaabka ay u suura gashay inay soo gaaraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed kana soo baxsadaan deegaanada ay joogaan qolyaha argagixisada ah qaabkay u suura gashay waddada miyaa looga hortegay mise iyaga unbaa yimid
sidaa aad la socotid waayahan dambe ka wasaarad ahaan waxaan wadnay howlgalo ama ama loogu kuurgalayo ciidamada howlgallada ay wadaana loogu mahadcelinayo deegaanka dinsoor aniga wakti dhow ka hor ayaan kawaad ogtaa maalmo ka hor aan kasoo laabtay hoosha waxa ay ku timid dadaalka ay muujiyeen ciidamada iskaashanaya kuwa xooga dalka soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed iyo xiriir dheer ee lala sameeyey nimankan wiilashan awalba la qalday oo aad og tahay in la mareen habaabiyey oo loo sheegay waxyaaba aan been abuur aan loo sheegay markay garwaaqsadeen oo ay ogaadeen dhinacna inuu dagaal ka socdo dhinaca kalena ay yihiin waxa ay ku jiraan wax adduhdi hadday ku dhintaan ay ku naartegayaan sidaas aawadeed ayay ku fududaatay inay yimaadaan insha allah kuwo ka badanna waan rajaynaynaa waqtiyada soo socda inay imaan doonaan waayahay laba ayaa la isweydiinayaa ma wada hadal waxaa socda mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo qolyahan argagixisada ah dhallinyarada kasoo baxsanaya mise culays fuulay awgeed ayay isku soo dhiibayaan
horey sidaa ula socotid wasaaraddu waxay ka shaqaysaa dhinaca amniga markii la dhaho waxaa dhinacii dhaqan celinta maleeshiyaadka horey ayaan u cilaaminay cid walba oo ka tirsan nimankaas ee garata inay yihiin waxa ay ku socdaan waxqalada inay imaan karaan ay tahay meesha dalkooda horeyna aa la socotay madaxweynaha jamhuuriyaddana horey uu cafis badan uu firiyey shaqooyinkana maanta keliya ma bilaaban horey u imaan jireen nimankan issoo dhiibiyaasha insha allahu tacaala haddana waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadana howlgallo ballaaran ay wadaan in ay bilaawo in ay sii kororto inta badan oo imaanayso insha allah waay wasiir laakiin hadda waxaan maqlayno waa gaari nuuca dagaalka ah oo qoriga dhishikaha uu saaran yahay iyo maleeshiyaadkii la socday inay isi soo dhiibeen dadka shacabka waxay la socon jireen maleeshiyaad iyo hubkooda oo markaa isku soo dhiibay dowladda hadda gaadiid dagaal ayaa bilowda sida muuqata qaabkee ayay ku dhacaysaa marka in lasoo dhoweeyo oo laga hortago mar haddii hool ay bilaabato hoosh waxay ku bilaabataa bilow waa ayna sii socotaa insha allahu gaari iyo laba maahan waxaan rajaynaynaa dadka deegaanka u dhashay gebi ahaantood inay garwaaqsadaan in wanaag iyo horumarka lagu gaari karo dowladnimada cadowga maran habaabiyey meelaha fogfog uga yimaadayna ay kala soo tagaan wixii gacantooda ku jiro insha allahu midaasoo midda aan rajaynayna saacdaha soo socda ama waqti dhowga ugu dambayntii marka horjoogayaashii iyagu ma la socdaan hadda gaarigan cabdibilaha kaba soo qabo inta saaran ma maleeshiyaada mase horjoogayaal baa ku jira
sida aad la socotid mar haddii ciidan uu meel imaanayo waad dareemi kartaa qolo unbaa markaas madax u ah laakiin annaka hadda dee ma dhehayno level levelkaasay kala gaarsiinayeen ma dhehayno laakiin waxaan ku cadaynaynaa insha allahu waqtiyada dhow waxyaaba badan oo soomaalida ay ku faraxda in ay dhici doonaan insha allah waay ugu dambayn marka maxaa ballanqaadahoo aada u samaynaysaan maamulkiina koonfur galbeed dhallinyarada goosatay inay ka soo baxaan maleeshiyada al-shabaab oo waddo qaldan ku waday ee idiin imaanaya haddaad tihiin maamulka koonfur galbeed waxaan u annaka sida aad la socotid nimankan la maran habaabiyey ee dhibaatada iyo shidada la geliyey naftooda lagu qasbay mararka qaar inay hallagaan marka koowaad waxa waxaa marka ugu horeyso waxaan leenahay ilaahay kafuur raxiimka u laabta ee ka cadsada ee ka imaada meelaha aad jirtaan insha allahu dowladda koonfur galbeed oo kaashanaysa dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay ballan qaadi doontaa wax walba oo oo dhallinyaradaas la maran habaabiyey ama hadday noqoto dhinac waxbarashadooda ama hadday noqoto dhinacyo badan intaba waa ballan qaadaynaa insha allah waata wasiir aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo qadka teleefoonka iigu waramayey waxaadna weli la soconaysaan barnaamijka bandhigga waraysyada